bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkolana waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaya howlgal lagu dilay xubno al-shabaab ka tirsanaa lagana soo furtay shacab ku xirnaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey xubnaha guddiga hafqol insaanka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin mar madaxweynaha koonfur galbeed oo shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada warka caalamkana waxaaad ku dhegaysi doontaan labaatan qof oo ku dhimatay mid ka mid ah duqeymihii ugu khasaaraha badnaa ee ruushka ay ka geystaan ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koror markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan faahfaahino ka soo baxaya howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab lagana soo furtay shacab markaas u xirnaa cabdicasiis saciida ayaa warkaani inoo faahfaahinaya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgal gaara laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalka oo lagu dilay xubno ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena lagu soo furtay dad shacab ah oo la tilmaamay inay afduubahaan u haysteen maleeshiyada al-shabaab war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri ciidamada gaarka ah ee xoogga dalka ayaa waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka buula madiina ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaa waxaa lagu dilay saddex xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaa sidoo kale war-saxaafeedka lagu sheegay in intii howlgalkan uu socday ay ciidamadu ku guulaysteen inay dib ugu soo celiyaan xorriyaddooda soddon ruux oo ay ku jiraan laba dumar ah kuwaasi oo la tilmaamay in dagaalamayaasha al-shabaab ay u haysteen afduub ahaan waxaa sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ay sheegtay ciidamada gaarka ah ee howlgalkaa fuliyey inay burburiyeen xabsigii iyo maxkamad beenaadkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dhibaateyn jireen dadka rayidka ah muddooyinkii u dambeeyey ciidanka xoogga dalka ayaa waxay laba jibaareen howlgallada ay ku beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo maalmihii u dambeeyey howlgallo dhowr ah oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada dalka lagu dilay maleeshiya iyo xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey xubnaha guddiga xuquuqul insaanka mukhtaar cabdicasiis ayaa muqdisho kasoo diray kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi islamarkaana ay weheliyeen labada gudoomiye ku-xigeen ee golaha waxaa maanta looga hadlay soo gudbinta iyo ansixinta xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka daddhigista iyo xaaladaha madaniga ugu horreyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya marwe khadiija al-makhsuumi ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare u faahfaahaysa ahmiyadda uu guddiga xuquuqul insaanka u leeyahay ummadda soomaaliyeed mudane guddoomiye iyo mudanayaal maanta waxaad dhammaystiraysaan geedi socod dheer oo loo soo maray dhismaha guddigan waxaa la soo bilaabay habraac ku dhisan daahfurnaan iyo hubin kartida khibradda iyo hufnaanta musharaxiinta si waafaqsan qodobka sideedaad shan iyo tobanaad lix iyo tobanaad iyo toddoba-iyo tobanaad ee sharciga nambarka lix iyo toban oo soo saara sanadkii labada kun lix iyo tobankii mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaan intaasi kadib cod aqlibeedla ku ansixiyey xubnaha guddiga xuquuqul insaanka waxaana ogolaatay siddeed iyo labaatan senatar halka hal senatar uu ka aamusay islamarkaana isla goobta ayaa lagu dhaariyay xubnaha guddiga kadib markii cod aqlabiyad leh lagu meel mariyey
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacadnimo ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto
intaasi kadib mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gudagalay ka doodista akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka daddhigista iyo xaaladaha madaniga kaasi ay golaha horkeentay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha golaha aqalka sare senatar deeqa xasan ayaa mudanayaasha u akhrisay qodobada ay toosinta iyo siiqeynta kusoo sameeyeen ee hindis sharciyeedka daddhigista iyo xaaladaha madaniga ereyga laylin lagu bedelay tababarid isla faqradda waxaa laga tiray fog oo ahayd miyiga fog maadaama miyigu miyi fog iyo miyi dhow uu leeyahay si ay genaraal u noqoto waxaa laga dhigay oo lagu soo koobay miyiga faqradda afraad ee qodobka saddexaad oo ka hadlaysa miisaaniyadda agaasinka waxaa laga tiray waa laga tiray hindisharciyeedka wuxuuna guddigu isla qaatay in agaasinka in miisaaniyadda agaasinka ay ka mid tahay tan wasaaradda gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay midnimo islamarkaana mustaqbalkeena uu ku jiro gacmaheena kooda iyo dalkooda ugu shaqayn doona anigoo hadda khudbo dheer oon hadda halka ka jeedinayaa ma jirto waxaan idin leeyahay guddigiinnuna ilaahay idankii waxaan rabnaa inay idinka tijabo keentaan xaaladaha adag ee dadkeenna meel walba ku daadsan waxaana loo baahan yahay isku duubnaan inaynu ku wajahno xaaladda adag ee jirta dhinac walba marka laga fiiriyo xuquuqdu waa arrin aasaasi ah oo aad iyo aad dalkan dib ugu haysa kolkaa aynu dib isugu noqonno dib aynu isugu noqonno oo aynu ka fikirno waddaniyad iyo sidii dalkeennan aynu dib isugu soo celin lahayn u midayn lahayn noloshiisa khayraadka ka buuxa uula soo bixi lahaa soomaali midnimay u baahan tahay reer hebel uma baahna calamo la samaysto oo reer hebela uma baahna shirkuna waa inoo xiran yahay aad baad umahadsantahay
al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhiga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin marka maxamed soomane ayaa noo faahfaahinayaa kooxda al-shabaab ayaa weerar culus u qaaday fariisimo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay wararka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidan ee dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada marka iyo sidoo kaleeto madaafiic culus oo al-shabaab ay ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada weerarka oo ahaa mid culus ayaa ku bilowday hubka culus oo xubnihii ka tirsanaa kooxda al-shabaab ay ku weerareen saldhigga kadibna waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugnaa fariisika la weeraray waxaana goobta ka dhacay dagaal toos ah oo qaatay saacado badan ilaya hadda si saxa looma xaqiiji karo intuu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarka iyo dagaalka tooska ah ee ka dhacay magaalada marka balse waxaa la sheegay inay jiraan khasaaro dhimashiya dhaawac leh oo soo kala gaaray labada dhinac sidoo kale maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa xaafado ka tirsan magaalada marka waxay ku garaaceen tiro hubiyaal ah kuwaasoo geystay burbur xooggan axmed cumar oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada marka ee gobolka hashabeellaha hoose ayaa warqabadka raadiyo kulmiye wuxuu kaga warramay sida uu magaalada saameynta ku yeeshay weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku lahaayeen magaalada marka iyo weerarka madaafiicda ee xaafado ka tirsan magaalada lagu garaacay ka dhacay weerar ay soo qaadeen kooxda al-shabaab kaasoo lagu soo qaaday fariisin ay ciidanka xoogga dalka ku lahaayeen magaalada marka ama banaanka magaalada dabcan weerar iska weerar kooban ay soo qaadeen kooxda al-shabaab adiyo xabaar xabadda socotay kadib waa istaagtay nimankii shabaabka ahaa dib u gurteen waa ku jabeen dabcan magaalada xaaladeeda waa iska okaadeer wax barbalema kama taagna xalay toole xabaara sagaalkii barkii habeenimo madaafiicda dhaceen dabcan ilo kala duwan oo kasoo baxay waxay sheegayaan in madaafiicdaasi habowga ahaa ay rideen ciidanka amisom iyo qaar ka tirsan ciidanka dowladda dabcan riboodkaasna xogtaas ilaa hadda si rasmi a looma xaqiijin laakiin xoguhu intaasay sheegayaan saakay niyo ilaa khasaaro dhimashii dhaawac oo rasmi oda xaqiijin karna ma jirto laakiin madaafiicdaas habowga ahaa ee dhacay xaladole sagaadii barka habeennimo waxay sababeen burbur hantiyeed baahsan oo dadka qaar guryahoodii saameeyeen iyo burbur hantiyeed fara badan ay sameeyeen wax oo dhimashii dhaawaca midna maysan sababin laakiin burbur hantiyeed ay sababeen dhanka kale ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo looga hadlay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin degmada marka ay gobolka shabeellaha hoose si kastaba weerarkan ayaa wuxuu qayb uu ka noqonayaa weeraro gaadmo ah oo maleeshiyaadka al-shabaab tiro dhowr jeer ah sidaan oo kale ay ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada dalka madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo diiradda lagu saaray arrimo muhiim ah oo ku saabsan maamulka iyo horumarinta adeegyada bulshada golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyeen miisaaniyadda dowladda koonfur galbeed ee sanadka soo socda miisaaniyadana ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo adeegyada dowladnimada kor loogu qaado amniga caafimaadka waxbarashada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale wasiirka qorsheynta ayaa golaha wasiirada la wadaagay qorshe howleedka shanta sano ee soo socota ee ay diyaarisay wasaaradda kuwaas oo ay ka mid yihiin siyaasadda loo dhan yahay isbeddel dhaqaale oo waara horumarinta bulshada deegaanka iyo adkeysiga cimilada madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyey golaha wasiirada dadaalka ay ku bixiyeen diyaarinta ee dib eegista miisaaniyadda isagoo uu ku booriyey in la dardargeliyo hirgelinta qorshayaasha ku jira miisaaniyadda cusub si shacabka koonfur galbeed ay ugu faa'iidaystaan shirka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyey arrimo la xiriira amniga qorshayaasha horumarineed iyo xoojinta wadashaqeynta hay-adaha dowladda halka aad naga dhegeysaneysaan waa araydow jor markana warka caalamka ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jiraan laba caruur ah diyaarad aan duuliyaha lahayn oo ruushka ay leedahay iyo gantaalo lagu weeraray galbeedka magaalada ternible oo ku dhacay laba dabaqo oo dabaq ah sida ay sheegeen saraakiisha ukraine lixdan lix qof oo kale ayaa ku dhaawacmay lix iyo toban ka mid ah ay yihiin caruur sida ay booliska sheegeen mid ka mid ah duqiimihii ugu dhimashada badnaa ee ruushka uu ka geystay galbeedka ukraine tan iyo markii uu dagaalka ballaaran bilowday bishii febraayo laba kun iyo laba iyo labaatankii laba gobol oo kale orol galbeed ah ayaa lagu garaacay lafeyfa iyo evena faransiiska waxaana weerar daardeer la begsaday saddex degmo oo ku yaala waqooyiga magaalada qarkeyf iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon ruux sawiro la soo dhigay internetka ayaa muujinayay dhismayaal iyo baabuuro gubanaya korontada oo go-eysa ayaa saamaysay tiro gobolo ah oo dalka oo dhan ah wasaaradda tamarta ukraine ayaa sheegtay hadalkaasi dhegeystayaal hor wixii dalka iyo dibadda cawrin soo gaari waana intaa ciddii warkayseegana wax dib ugu daalacan karaan barta aana facebook ku leenahay radio jor warku waxaa idiin aqrinaha anigoo cabdiqaadir sidaas iyo nabadgeliyo